Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka bilowday tiro koob guud oo markaasi lagu sameynayo xarumaha lagu iibiyo batroolka gaar ahaan kaalimaha shidaalka kuwaas oo lagu diiwaangelinayo nidaam cusub oo ay markaasi soo kordhisay wasaaradda macdanta waxaana qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ay si rasmi ah u bilaabeen diiwaangelinta iyo sidoo kale tirokoobka xarumaha shidaalka kuwaas oo hadda kadib noqon doona kuwa markaasi ku jira nidaamka diiwaangelinta wasaaradda qosimaha wasiirka wasaaradda macdanta jubbaland ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxamed deeqow xuseen oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay wadaan tallaabooyin wax looga bedelayo nidaamkii hore ee ay markaasi ku shaqayn jireen ganacsatada iibisa shidaalka shirkayga jaraid maanta wuxuu ku saabsan yahay waa saddex qodob waaye qodobka ugu horeysa waa tirakoobka guud ee kaalmaha shidaalka ku yaala magaalada kismaayo imisaa kaalin shidaal baa magaalada ku taalo midda labaad imisaa kaalin shidaal baa sida standardka saxda u samaysan imisaanse u samaysnayn horta marka ugu horeysa waa in aan helna tirakoobka guud ee magaalada kismaayo imisaa kaalin shidaal oo ku taalo qodobkeena labaad waa ukuurgelidda qaab dhismeedka shidaalka sidee u dhisteen ma haystaan dabdamiski ma haystaan waxyaabihii looga baahnaa stationka inuu leeyahay midka saddexaadna baahiyaha iyaga ay qabaan waxay u baahan yihiin haddii standardka ay haystaan qofkan muxuu u baahan yahay inuu sameeyo shirkeenna guud warta wuxuu ku saabsanyay saddexdaa qodob waaye qodobka iigu dambeeyana waa codsi dadweynaha ku saabsan kolley hadda waxaan joognaa magaalada kismaayo wiigan hadda soo socda wixii ka dambeeyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kaalmaha shidaalka ku samaysan ee jubbaland hoos imaadoo dhan waan tegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo ujeedooyinka nagu dhalisay waxaa batay khasaarooyinka dabka maalin walba ka dhacaa hadda magaalada kismaayo intaan wasaaradda batroolkaani aan joogo waxaa ka dhacay dabkii saddexaad